saddex meelood oo hal meel oo ka mid a bukaanadii qabay cudurka covid sagaal iyo toban ee u baahnaa daryeelka degdega ah gaar ahaan kuwa loo yaqaano eva basianter bilihii maarso abril iyo maajo ayaa la sheegayaa inay iska yaaleen wax ka badan soddon maalmood sida kuca tirakoob ay samaysay hay-adda ku qaybsan daryeelka bulshada ee loo yaqaano social sturelson qaar badan oo dadka ka mid ihi waxay iyaga oo suuxsan oo uu neefsiiye ku xidhan yahay islamarkaana aan dhaqaaqi karin yaaleen qaybta daryeelka degdega ah ee eva waxaanay taasi caqabad weyn ku tahay jirka insaanka oo aan loogu talagelin inuu muddadaa dheer meel iska yaallo dhaqdhaqaaq la'aan david helgren sfer waa caalim ku takhasusay arrimaha suuxdinta islamarkaana ka shaqeeya qaybta gargaarka degdeg ah ee isbitaalka sothertelia waxaanuu qirayaa jiritaanka arrintaasi walow uu ku doodayo in karoonuhu uu beddelay sidii loo arki jiray wakhtiga caadiyan qof iska ooli karo isaga oo uu neefsiiya ku xiran yahay Vi har haft några patienter som har legat mer än en månad. Ehm, waxaana soo maray dhowr bukaan oo iska yaalay wax ka badan hal bil qaar baa yaalay konton maalmood iyo ka badan caadiyan marka uu bukaanku iska yaallo isagoo suuxsan wuxuu tobanka maalmood ee ugu horraysa durbo maalintii luminayaa saddex boqolkiiba ka mid a cufka murqihiisa iyadoo sidaana ku soconaysa inta uu dhaqdhaqaaq la'aan yaallo oo dhan si gaaban saddex boqolkiiba ka mid a cufka ama culayska murqihiisa ayaa lumaysa maalin kasta taasoo ka dhigan inuu qofku sii daciifayo mar kasta oo uu sii yaallo david holgren sfer mar kale När de lämnar intensiven så är, alltså då är vi nöjda om de kan sitta på sängkanten. Med.
markay bukaanku ka baxaan qaybta daryeelka degdega ah waan qancaynaa haddii ay sariirta qarkeeda fadhiistaan iyaga oo la garab qabanayo ama aan la caawinayninba isla qaybta daryeelka degdega ah isbitaalka sothertelie fisiyoterabistaha lagu magacaabo lina hogren ensam ayaa holinaysa ama isku dayaysa inay ka shaqaysiiso murqihii iyo kala goysadii qofka muddada howlgabka ahaa oo imika xanuun dareemaya si loo yareeyo cawaaqibka ka dhalanaya qofka oo muddo dheer sariir la dhigay isaga oo dhaqdhaqaaq la'aan ah iyada oo ay kala goysadu markiiba adkaanayaan murquhuna yaraanayaan amaba baaba'ayaan haddii aan la adeegsan waxay la shaqaysaa qaybaha ay yaalaan bukaanka suuxsan iyaga oo aan miirka lahayn iyo kuwa soo toosay ee soo miiraabay balse weli u baahan inay ku neefsadaan oksijiinka macmalka ah waxaanay sheegtay inay sidoo kale jirto wax lagu farxo iyada oo ay dhibaato jirto Man kan ju bli jätteglad när en patient ler för första gången.
dabcan aad baa loogu farxi karaa marka ay bukaanku dhoolla caddeeyaan markii ugu horreysay ee ay toosaan dhoolla caddaynta oo qura ayaad ku qaban kartaa howlmaalmeedka maalinta oo idil maxamed xaaji radio sweden